Dadka badankiis waxay ogyihiin in waxyaabaha halista u ah wadne xanuunka ay ka mid yihiin dhiig karka, sigaarka, kolestaroolka oo sarreeya iyo miisaanka oo kordha. Qaar ka mid ah Haddaba, qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin xanuunada ku dhaca wadnaha iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan xanuunkaasi.
Sidaan wada ognahay wadne xanuunku waa waxyaabaha khatarta badan ee saameeya ama ku dhaca noolaha, khaasatan dadka bini'aadamka ah. Wadne xanuunku wuxuu khatar gelin karaa qofka noloshiisa, taas oo ku sababi karo dhimasho. Wadne xanuunka sidee loo yareyn karaa wadne xanuunka bulshada dhexdeeda? Waxaa lagu yareyn karaa in qofka bulshada dhexdeeda in la baro, la wacyi geliyo khatarta uu leeyahay wadne xanuunka iyo waxyaalaha saameynta xun uu sameyn karo.
Wadne xanuunka ama waxa horta attack afka qalaad lagu yiraahdo wuxuu yimaadaa marka qayb wadnaha ka mid ah uu waayo ama ka xirma dhiigga. Sidaan wada ognahay wadnaha shaqadiisu waa inuu dhiig siiyaa ama uu ku bombeeyaa jirka oo dhan dhiigga. Haddii wadnaha shaqadiisa joojiyo maxaa dhacayo? Waxaa dhacaya inuu jirka ka joogsado inuu jirka ka joogsado dhiigga ama oksijiinta uu siinaayay. Haddii qofka uu waayo oksijiinta, xubnaha jirku ma sii shaqeynayaan. Qofkana waxaa laga yaabaa inuu markaas u geeriyoodo.
Dhanka kale, Dr. Cabdullaahi oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa ka warbixinaya halista xanuunka wadne xanuunka, saameynta caafimaad ee ay bulshadu kala kulanto iyo sida looga hortagi karo.
Horta wadne xanuunka waa cudur jira oo badanaa bahdilay ama weerarayay bulsho weynta ku nool Soomaaliya. Haddii aan ku hormaro oo su'aasha jawaabteeda waa maxay wadne xanuun ama maxaa loo yaqaanaa wadne xanuunka, waxaa jirta horta awalan inaan fahanno wadnaha waxa yacni faa'iido oo anaga uu inoo leeyahay iyo maxaa la dhahaye sababta waxa waxaan u isticmaalno iyo halka uu ku yaalo muhiimadda horta waa inaan midaas ogaanaa. Wadnaha horta wuxuu ka mid yahay xubin ka mid ah waa xubnaha ugu muhiimsan jirka bini'aadamka ah waana muruq waaye muscular waaye marka inta badanna wuxuu qaabilsan yahay waa the pumping part